سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم darsigeennan maanta waa darsigii toddobaad ee suuratu lbaqara darsigeennan wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartanaad kana mid ah suuratu lbaqara aayaadkan darsigeenna uu ka bilaabmayo waxay bilaabayaan arrimo cusub oo aayaadkii hore aanay ka soo warramin aayaddan ilaa aayadda boqol iyo laba-iyo afartanaad wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga warrami nimankii yahuudahaa amaba dhammaanba bani israa'iil habdhaqankoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo si fiican inoogu bari nimankii bani israa'iil taariikhdoodii waxyaalihii waaweynaa ee soo maray iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ugu nicmeeyey nicmooyin fara badan waxaynu ku arki doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo muujinaya dabcigii amba dhaqankii amba habusocodkii foolxumada weynaa ay ku caannimo baxeen amba ay ku caan noqdeen isagoo ilaahay inoo caddaynaya aayaadkan baynu ku arki si aynu inagu intaynu wax ugu qaadanno aynu uga fogaanno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inagayna xasuusin iyagana xasuusin doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa faraha badan rabbi waa muncim uu nicmaynayaa nicmadan bani israa'iil loo nicmeeyey aadamahoo dhan loo nicmaynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu tusayaa laba arrinoo waaweyn waa marka koowaad ilaahay inuu muncim yahay uu axad walba isagu u nicmaynayo galladiisa huwinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu inoo tilmaamay waxaa kaloo inoogu jirta inaan ku cibro qaadanno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nicmooyinkaa faraha badan siiyey miyay ku shukri naqeen mise kumay shukri naqin hadday ku shukri naqeen ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu siiyey haddaanay rabbi ku mahadinna ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u galay qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxau leeyi yaa bani israa'iila carruurtii nebi yacquubow udkuruu waxaad xustaanood ka warantaan nicmatii nicmatiya nicmadayda ka sheekeeyey buu lehi rabbi subxaanahu wa tacaala allatii nicmadii ka warrama ancamtu aan idinku nicmeeyey calaykum korkiinna wa awfuu dhammaystira bicahdii ballankaygii buuxiya oo dhammaystira uufi waxaan idiin oofin bicahdikum ballankiinni wixii aan idinku yabooheen idinku ballanqaaday wa iyaaya aniga bas keligay farhabuun iga haybaysta oo iga baqa buu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu rabbi la hadlayaa waa carruurtii nebi yacquub israa'iil waxaa la odhanayey nebiyullaahi yacquub waxaan ogsoonnahay nebiyullaahi ibraahiim waxa uu dhalay ismaaciil iyo isxaaq nebiyullaahi isxaaq oo ina ibraahiimi wuxuu dhalay nebiyullaahi yacquub nebiyullaahi yacquubna waxaa magiciisii uu yahay israa'iilna waxaa la odhanayay nebiyullaahi yacquub qur'aankana waan ku arki doonaa laftigaas haddaba nebiyullaahi yacquub carruurtii uu dhalay oo laba iyo toban inan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur'aankiisa inoogu tilmaamay laba iyo toban inay ahaayeen oo nebiyullaahi yuusuf uu ka mid yahay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala tafiirtii uu yacquub ka beeray ayaa ummada noqday ummadihii buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo saaray ambiyo u soo dejiyey kutub ilaahay subxaanahu wa tacaala uu darajiyey nican fara badan buu siiyey rabbi subxaanahu wa tacaala ilaahay iyagii buu la hadlayaa waana nimankii markaas nebiga caleyhi salaatu wasalaam la joogay xilli walbana joogay maxaa le nabiyullaahi ibraahim tafiirtiisi waa nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi isxaaq oo yacquub dhalay haddaba ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu leey yaa bani israa'iil caruurtii nebi yacquubow udkuruu xusa nicmatiya nicmadayda xusa caruurtii nebi yacquubow waxa weeye waa yahuud iyo nasaara kuwii yahuudoobay iyo kuwii nasaara noqdowba udkuruu xusa nicmatiya nicmadaydii bal xasuusta galladaydii iyo deeqdii aan idin siiyey ean idinku nicmaystay xusa allatii nicmadii xusa ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyey wa awfuu waxaad buuxisaanood dhammaystirtaan bicahdii ballankaygii ballankii aan idinka qaatay een idinka rabay inaad buuxisaan buuxiye buu le rabbi subxaanah wa tacaala ballankaas waa maxay ilaahay subxaanah wa tacaala waa diinkii uu dhiibay ilaahay markuu u dhiibayeyna wuxuu ka qaaday ballan adag oo wuxuu hi rabbi khuduu maa aataynaakum biquwa wixii aanu idin siinay ku qaada firfircooni iyo ad adkaan iyo idinkoon soo jeedsanayn qaada ayuu ilaahi subxaanah wa tacaala ku yidhi ilaahi subxaanah wa tacaala ballankuu ka qaatay wuxuu ahaa in xaqoo dhan ay caddeeyaan inay nebi maxamed nebinimadiisa sheegaan inay kitaabka qur'aanka quraannimadiisa sheegaan ilaahay subxaanah wa tacaala wax alla yaalo wixii xaq ah inay iftiimiyaan ayuu ballankaga qaaday waida akhada allaahu miithaaqa aladiina uutuu lkitaab ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy maxamedoo dadka u sheeg xilligu ilaahay kuwii kitaabka la siiyey ballandhaareedka adag uu ka qaaday oo muxuu kaga qaaday latubayinunnahu inaad u cadaynaysaan linnaasi dadka xaqa oo walaa taktumuuna aydaan ka qarinayn inay dadka xaqiiqada u sheegaan ayuu ilaahi subxaanah wa tacaala ballanka ka qaaday markaa rabbi wuxuu leeya wa awfuu buuxiya oo dhammaystira bicahdii ballankaygii ahaa inaad dadka xaqa u iftiimisaan oydaan xaqa qarin inaad xaqa firfircooni ku qaadataan dhammaystira haddaad taad samaysaan uufi waxaan idiin buuxin idiin dhammaystiri bicahdikum ballankiinii oo ahaa sidaa haddaad yeeshaan inaan jannada ehel idiinka dhigi in ilaahay xaggiisa aad ka darajoobi doontaan wa iyaaya aniga keligay uun farhabuunii iga baqa buu leh rabbi subxaanah wa tacaala oo iweyneeya rabbi subxaana wa tacala markuu intaa tilmaamay iyagiibuu amrayaa wixii ballanka ahaana wuu xasuusinayaa wuxuu leeya rabbi wa aaminuu rumeeya bani israa'iil wa aaminuu rumeeya bimaa qur'aankii rumeeya ansaltu aan soo dejiyey ee nebi maxamed ku soo dejiyey musadiqan isagoo u run sheegayo waa xaq leh limaa kitaabkii macaku maciin ahaa kitaabkii towraad iyo kitaabkii injiil ee rabbi idinku soo dejiyeed hayseen isagii oo u run sheegaya konfeermeynaya tasdiiqinaya kitaabkan aan soo dejiyey qur'aanka ah rumeeya bule rabbi subxaanah wa tacaala wa aaminuu rumeeya bimaa qur'aankii rumeeya ansaltu aan soo dejiyey nebi maxamed ku soo dejiyey musadiqan isagiioo u run sheegaya oo waa sax leh limaakii macaku maciina oo towraad iyo injiila walaa takuunuu ha noqonina bani israa'iil awala kaafirin mid ka gaalooba kii ugu horreeyey bihi qur'aankan walaa takuunuu hana noqonina awala kaafirin bih kuwa ka gaalooba ilaahay diinkiisa iyo xaqan iyo qur'aankan ha noqonina buli rabbi subxaanah wa tacaala walaa tashtaruu hana ku iibsanina biaayaati aayaadkaygii maxaa ugu wacan nimankii bani israa'iil oo aqoon yeeshay oo diintii fahmay oo xaqan inuu xaqigii arkay sidaa uu rabbiba ula hadlayo inay xaqii haddana aasaan oy qariyaan maxaa ugu wacan waxaa ugu wacan dheef adduunyaa ugu wacan waxay doonayaan inay u arkaan iyagu inay yihiin kuwa sarreeya nebi maxamedna salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaanu la yimid aanay xaq ahayn iyagaa ku raba dheef adduunyay ku rabaan markaa rabbi wuxuu leey isagoo kaa xasuusinaya walaa tashtaruu ha ku iibsanina biaayaati aayadahaygii qur'aanka iyo xaqii aayadahaygii towraad aayadahaygii injiil wixii aan soo dejiyey hamanan dheef qaliilan yar ha ku iibsanina haddii adduunyo gebigeedaba la siiyo adduunya si ay u dhan tahay waa qaliil weeye marka loo eega ilaahay subxaana wa tacaala raaliaanshihiis iyo aakhirada iyo jannada adduunyadu si ay u dhan tahay intii ay doontaba ha leegaato intii ay doontaba ha dhaafsado kolba hadday tahay faaniya mid dhammaanaysa waa wax yar weeye waa wax marka kow iyo laba laydhaa la tiriyo wax dhammaanaya weeye walaa tashtaruu ha ku iibsanina biaayaati aayaadkayga thamanan qiime thamanan dheef lacag adduunyo qaliilan yar wa iyaaya aniga una fattaquuni iga baqa wa iyaaya anigana fattaquunii iga baqa buli rabbi subxaanah wa tacaala ka baqa ciqaabkayga ka baqa buli rabbi subxaanah wa tacaala caradayda ka baqa buli rabbi subxaanah wa tacaala xaq ha qarinina nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofku haddii uu aqoon amba cilmigan diinta uu u baranayo inuu ku shaqaysto inuu adduunye uun dhaafsado inuu xaqiyo xaqa intuu halkaa iska dhiga uu iska dhaafo wuxuu doona siisto nebigu wuxuu idhi man tacalama cilman mima yubtaqaa bihi wajhullah ninka aqoon barta ti ilaahay loogu dhowaanaya laakiin laa yatacalamu waxaan uma baranayo ama xaqanba uma dadaalayo ilaa liyusiibahu wuxuu rabaa uun inuu ku helo kaasi caradan min addunya waxoogaa dheef yaroo adduunye ah iyo bidhbidh buu doonaya inuu siisto lam yajid carfa aljannata yowma alqiyaama maalinta qiyaamo urta jannadana ma uriya buu nabigu caleyhi salaatu wasalaam gelid iska daayey waxay kutusaysaa markaas xaqi waa xaq weeye qofku aayaadkii ilaahay markuu caalim yey uu diintii xambaarsan yey waa inuu xaqi xaqnimo u tilmaamo ilahina subxaana watacaala saabuu tilmaamay le aayaadkaygan waxooga adduunyo ha dhaafsanina buu le rabbi subxaana wa tacaala ilaahay tu labaad buu haddana amraya wuxuu leeya walaa talbisu ha ku dheehina bani israa'iil alxaqa xaqa ha ku dheehina bilbaadili baadilka oo xaqi iyo baadilkii ha isku qasina ha isku laaqina walaa talbisu ha ku dheehina alxaqa xaqa bilbaadili baadil oo watagtumuu aad qarisaan alxaqa xaqa wa antum idinkoo taclamuuna og xaqnimadiis xaqii baad ogaateen inuu xaq yahay xaqiida baadil ha ku darina buli rabbi subxaana wa tacaala walaa talbisu ha ku dheehina ha ku qaldina alxaqa xaqii bilbaadili baadil oo xaqiyo baadil ha isku qaldina xaqiyo baadil ha isku dhexlaaqina wa taktumuu aad qarisaan ha qarinina alxaqa xaqa wa antum idinka oo taclamuuna og inuu kana xaq yahay kana baadil yahay gerhka ha isku gelina buli rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa caan noqotay nimankii culammadii bani israa'iil inay xaqi iyo baadilkiiba isku badhxeen marka ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu leeya wax isku badhxaya iyo wax isqaadi karaya ma aha ee xaquna waa xaq baadilkuna waa baadil labada ha isku darina buli rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu siinaya amar wuxuu leeyahy wa aqiimuu waar toosiya asalaata salaada wa aatuu bixiya asakaata sakada warkacuu tukada oo rukuuca maca araakiciin kuwa tukanaya ee rukuucsan macooda la rukuuca buli rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu farayaa oo amrayaa awaamir awaamirtaasoo wixii noloshooda ku toosaysaya wixii ay ku qiimi badnaanayana wixii rabbi subxaanah wa tacaala ka rabay ah rabbi wuxuu leeya wa aqiimuu toosiya asalaata salaada wa aatuu bixiya asakaata sakada warkacuu rukuuca oo tukada maca raakiciina kuwa rukuucsan macooda la rukuuca bani israa'iil baa lala hadlayaa innagaa laynala hadlayaa oo aayaadkii qur'aanka ah ilaahay subxaanah wa tacala wuxuu leeya caruurtii nebi yacquubow ilaahay nicmadiisii xasuusta rabbi wuxuu leeyahy ilma nebi aadanow xaqan baadilka ha ku dheehina aayaadka ilaahay dheef adduunyaha siisanina muslimiin salaadiina ooga sakadiina bixiya rukuucdiina rukuuca oo muslimiinta tukanaya la tukada buu leey rabbi subxaanah wa tacaala ilahay markuu intaa tilmaamay wuxuu halka inoogu tilmaamaya qayb dadka ka mid a qaybtaa waxay dhaqankoodu tahay diintii bay aqoon u yeesheen way la fagureen cilmi bay u yeesheen laakiin cilmigoodii kuma camal falaan xaqii xaqnimo u arkeen ayaana sidiisii u iftiiminayn waase aadka horeba tilmaamayeen markaasaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam axaadiis buu ku caddeeyey ninka caalimka waxaa musiibo ah haddii ay isweydaartaan cilmigiisii iyo camalkiisa ay isweydaartaan waa dhib inteeda leeg wuxuu ka daran yahay qofka jaahilkaa caliya bni abi taalib ayaa aad u yaabay wuxuu hi caliya bni abi taalib markuu aayaddan ka hadlayey wuxuu ihi qasama dahrii rajulaan waxaa dhabarka iga jabiyey laba nin caalimun mutahadig nin aqoon loo caalima oo mutahatiga oo diintiiba ku ciyaaraya waxyaroo lagu dheelo ka dhigtay iyo wajaahilin mutanasik nin aqoon dara haysooo cibaadaysanaya kan aqoon daradii ayuu ku cibaadaysanaya diintii waa oranaya waxaan lagu cibaadaysan buu ku cibaadaysan waxaan diintii ka mid ahayn buu diin ka dhigi markaas dadkuba diintii bay ka carari doonaanba waxay uga carari waxaan diin ahayn buu samayn oo aan markaas diintii u cuntamayn ilaahay buu jahli doona inuu ku caabudo kan caalimkiina dhibtiis waxweyaan buu ihi isaguna xaqi diintiibu isna dhinaca kale weji kale u muujinaya xaqiyo xaqabu iska gees maraya markaasaa weliba wuxuu leeyahy camalkayga ha qaadanine cilmigayga un qaata ilaahay subxaana wataala wuxuu tusayaa aayaddan in cilmigii iyo camalkii inay isku mid noqdaan la rabo aqoontii aad yeelatay ilahay inaad ugu dhowaatid weeye qaala tacaala rabbi wuxuu leeyahy ata'muruuna warma waxaad faraysaan annaasa dadka bilbiri samafal iyo wanaag iyo alla kacabsi iyo toosnaan iyo akhlaaq dhowrsan wa tansawna ma waxaad ka reebaysaan ood ka halmaamaysaan anfusakum nafyihiinna xaal wa antum idinku tatluuna aad akhriyaysaan alkitaaba kitaabki idinkoo kitaabkii akhriyaya oo aayaadkii akhriyaya oo axaadiistii suubanaha sala allahu caleyh wasalam akhriyaya haddana waa sidee maxaa dhacay dadkii baad wanaaggii faraysaan nafiinina waad ka halmaamaysaan dadkun baad leedihin ilaahay ka baq dadkun baad leedihin xaqu waa xaq adigu laakiin halkeed joogtaa ilahi subxaana wa tacala wuxu ley ata'muruuna ma waxaad faraysaan annaasa dadka bilbiri waxa wanaagsan samafalka toosnaanta wa tansawna ma waxaad ka halmaamaysaan anfusakum nafihiinii wa antum xaal idinku tatluuna aad akhriyaysaan alkitaaba kitaabkii aad akhriyaysaan idinkaaba xarafkii haya oo xaqii arkaya nafihiinni maxaad xaqan ugu dabaqi weydeen afalaa tacqiluun war miyaydaan garaad lahayn miyaydaan caqli lahayn buli rabbi subxaana wa tacala afalaa tacqiluun miyaydaan caqli iyo garaad lahayn sidaad ku garateen inaad idinku noqotaan dubaalad ifaysa dubaaladda waan aragnay dubaaladda way shidmaysaa waxaa nuurkeedii iyo iftiinkeedii intifaacsanaya kan hareeraha fadhiya ee mutafarijka dhinac jooga waxa iyaduna way gubanaysaa way dhammaanaysa marka ilahi subxana wa tala wxu le miyaydaan caqli lahayn xaqiyood xaqnimo u aragteen marka dadkana u tabinaysaan idinkiina nafihiinni aanu ka muuqanayn sideetiin miyaydaan caqli lahayn buli rabbi subxaana wa tacaala nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi habeenkii israa walmicraajkii waxaan soo maray qoom faruuryo dhaadheer leh oo debnahoodii waaweynaa maqas lagu googoynaya naara waxaan idhi jibriilow man haaulaa'i kuwani waa iyo wuxuu ihi qaaluu waxaa lagu yihi khutabaau ummatika min ahli dunyaa waa raggii khutabada ahaa ee dadka wacdinayey adduunyadii minman kuwii weeye kaanuu ya'muruuna annaasa bilbir dadka wanaagga farayey wayansawna anfusahum nafahoodana ka halmaamayey kuwii kuwaa ka mid ahaa weeye ayaa lagu neeb nebigu caleyhi salaatu wasalaam bal nebigu wuxuu maalinta qiyaamo waxaa la keeni buu ihi nin xiidmihiisi iyo gudihiisii calooshoo dhan baa naarta lagu ridi markaasaa lagu wareejin markaas ahlu naarkii oo dhan baa la yaabay markaasa waxay leeyihin war miyaanad ahayn ninkii wanaagga na farayey miyaanad ahayn ninkii xumaanta naga reebayey maxaa jahanama ku dhex keenay weliba sidan silic iyo foolxumada ah kuu ciqaabay waxa uu leeyahy kuntu aamurukum bilmacruuf walaa aatih wanaagga idinkaan idin fari jiray laakiin anugu wanaagga kuma dhaqmi jirin idinkaan xumaanta idinka reebi jiray laakiin anugu kamaan hadhi jirin marka haddaba ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay mu'miniin ha noqonina kuwaayoo kale ata'muruuna ma waxaad faraysaan annaasa dadka bilbiri waxaad toosan fiican wa tansawna ma waxaad ka halmaamaysaan anfusakum nafihiina rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa antum idinkoo tatluuna akhriyaya alkitaaba kitaabka afalaa tacqiluun kuwa inun garaad la meydaan ahayn rabbi wuxuu leeyahay wastaciinuu kaalmaysta bisabri xamilaad iyo adkaysi iyo wasalaati salaad noloshiina oo dhan waxaad kaalmaysataan ood ku dhistaan salaad iyo sabir wa inahaa salaadu la kabiiratun mid weyn weeye way ku culus tahay ilaa cala alkhaashiciina kuwa ilaahay u hoganaya ee u khushuucsan mooye alladiina kuwii yadunnuuna yaqiinsanaa annahum ayagu mulaaquu inay la kulmi rabbihim rabbigood wa annahum ayagu ilaahi eebbaweyne xaggiisa raajicuuna in loo celin raggii mu'miniinta ahaa ee ilaahay subxaana wa tacaala rumaysnaaya dhab u yaqiinsanaya u hoganayey kuwaabaanay salaadu la cuslayn ay tahay mid fudud markaa rabbi wuxuu leey wastaciinuu kaalmaysta arrin kasta ood qabanaysaan bisabri adkaysi iyo xamilaad iyo wasalaati salaad wa inaha salaadu la kabiiratun mid culus weeye oon la gudan karayn ilaa cala alkhaashiciin kuwa ilaahay u hoganaya u khushuucsan mooye kuwaa waxba kuma aha waa aya kuwaas aladiina yadunnuun waa kuwa yaqiinsan annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmi wa annahum ayagu ilayhi eebbaweyne xaggii raajicuuna in loo celin wabilahi towfiiq wsala allah wasalama calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu